dhegeystayaal waxaa qadka telefoonka iminka si toosa inoogu jira madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed madoobe nuunow maxamed mudane madaxweyne marka hore kusoo dhawow barnaamijka gaarka ah ee shabakadda warbaahinta isha baydhaba ee la magac baxay la hadal isha baydhaba
aad iyo aad ayaad u mahadsantihin
Een, mudan madaxweyne dabcan waxaan la soconaa dhowaan in aad magacowday ilaa iyo labaatan wasiiro in ku dhow waxaanu inagu maqaal ah in wasiiradaadu ay tiradoodu ay gaarayaan labaatan iyo saddex wasiir bal waxaad warbixin inooga inaga siisaa baahida keentay tiro intaan la eg in loo magacaabo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya
bismillahi rahmaan raxiim marka u horeysa waa idin salaamaya aad baan ugu faraxsanahay inaan aan wada xiriirno Een, haddii aan u gudbo su-aasha jawaabteedii waa isan tihiin koonfur galbeed waxaad isku yidhaahdaa lixda gobol shabeellada hoose jubbada hoose jubbada dhexe gedo bay iyo bakool Een, waa lix gobol lixda gobol waddanka ugu hodansan waaye lixda gobol waddanka ugu ballaaran waaye baaxad ahaan dhuleed lixda gobol bad iyo weliba isku darsaday waaye Een, lixda gobol populationka soomaaliya ugu tirada badan waaye marka taas marka waxay maaragtay qasbaysaa in baaxadda dalka iyo tirada dadka iyo een, ah, hodantinimada dhulka ee loo helo haddii maaragtay een, een, ummadda ku hogaamin lahayd ku horumarin lahayd ku midayn lahayd marka saas daraaddeed ayaa kaliftay in xukuumadeyda ay ka badnaato labaatan wasaaradood weliba ma aha saddex iyo labaatan ilaa iyo waxay gaari doontaa ilaa toddoba iyo labaatan wasaaradood ayay gaari doontaa insha allahu taasoo loogu talagalay in lagu daboolo baahida dadka deegaanka iyo een, xubintinimada dhulkaba
waa tahay maadaama goboladani lixda gobol ah mudane madaxweyne ay ay degaan beelo badan amba beelaha een, soomaaliyada oo dhan ay inta badani wada degaan lixdan gobol wasiiradan aad magacowday ma is leedahay waa u- tiradoodu waa ay ku ku wada qanci doonaan beelaha wada degan lixda gobol
waxaa la baray labaatan deegaankan sanada n wali waliba shaashada inay soo aragto saa daraaddeed waxaan ku dadaalaynaa in power sharing uu hagaago Een, shacbigana aan ku wada qancino haddii aan ku qancin weyno tiro inaan ku qancino tayada xukuumadda inaan ku qancino waxqabad inaan ku qancino ayaan isku dayaynaa insha allahu tacaala dhowaan waxaan la soconnaa madaxda ugu sarreysa ee dowladda federaalka soomaaliya oo ugu horreeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo brofesor een, maxamed sheekh cismaan jawaari oo ah guddoomiyaha baarlamaanka federaalka inay yimaadeen magaalada baydhabo wadahadallana ay muddo idin idinku socdeen magaalada dibna ay ugu soo laabteen muqdisho sheegay sheegeenna inay magaalada baydhabo dib ugu noqon doonaan oo wadahadalladii sida ay usii socon doonaan bal maxaad inoogu sheegi kartaa waxyaabaha wadahadalladiina ugu waaweyn amba aad ka wada hadlaysaan ma lixda gobol arrinta ah oo dowladda marka hore muran ka keentay miyaa weli murunkii miyaa weli taagan mise arrimo kale oo murunkaa waa la xaliyo arrimo kale ayaad ka wada hadlaysaan
Een, runtii waxa way xataa dowladda federaalka marka la yidhaahdo lixdan gobol ilaa hadda wax nidaam ay ugu talagashay ma jirin waad ogsoon tihiin muddo sanad iyo bar ah ayaa gobolkii lay magaalada baydhabo loogana gobol xaaraayay shir wadatashi ah oo ay ku wada tashadaan dadka lixda gobol dega dowladda federaalka uguud horeyntii waxbay ka ogeed dhigidda gobashaas hase yeeshee markii dambe way nooga baxday waxaa isku tashay shacbigii odayaashii dhaqanka ayaa guntiga dhiisha isaga dhigay waxay saxiixeen krison ay u saxiixeen ganacsatada deegaanka way ka codsadeen inay maalgeliyaan shirkan ayagaa raacday inay bixiyaan xoolahaas oo xoolahoodii ay u iibiyaan oo ay bixiyaan ayay ballan qaadeen marka muddada sanadkii barka waxba kama sheegan karto shirkaas haddii ahaan lahayd dhaqaale haddii ahaan lahayd taageero siyaasadeed haddii ahaan lahayd dhiirigelin haddii ahaan lahayd amni wax haba yaraatee ay u geysatay ma jirin iskutashii shacabka ayaa in ilaa iyo ku dhawaad kun ergey oo halkaa isugu yimaadaan oo soo daabulo la maalgeliyo jiifkoodii noloshoodii iyo amnigoodiiba shacbiga uu ballan qaado sugana saas daeed markii hawsha ay bislaatay oo ergooyinka ay doorteen dastuurkii ergooyinka ay doorteen odayaashii dhaqanka camalka odayaasha toddobaatan iyo saddex xubnood ay doorteen shirku uu samaystay calankiisii taagayna una dabaaldegay isla markaasna odayaashii dhaqanka ay doorteen madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii ay bilaabeen hawshoodii kadib ayaa madaxweynihii dowladda federaalka asoo wax xiriir ah lasoo sameynin odayaashii macmalkii odayaasha iyo dowladdii gobolka loo sameeyey oo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka ugu horeeyey ayuu maaragtay yimid dhabo markuu yimidna waxaa loogu talagalay in si fiican loo soo dhaweeyo ee loogu talagalay sidaro hadalkii ugu horeeya oo banaanka soo baxa ayaa wuxuu noqday waxa weeye in waxa shacabka wataan waxaan ahayn uu wato si jawaabteeda waxay noqotay marka shacabka inuu ka gadoodaan arrintaas ayaga ah oo maaragtay si nabad ah ay ugu muujiyaan waxa ayaga rabaan isla markaasna u muujiyaan waxa ayaga diidan yihiin marka kadibna waxaa noo yimid guddoomiyihii baarlamaanka asoo joogay madaxweynihii buu yimid guddoomiyii baarlamaanka marka wuxuu noqday ergo u dhexaysa madaxweynaha iyo shacabkii iyo ama dowlad goboleedkii buu noqday asaa la kulmay odayaashii iyo madaxweynihii iyo ku-xigeenkiisii wuxuu soo booqday meesha ay deganaayeen wuxuu soo booqday xaruntoodii kadib odayaashii baa waxaa iska saaray guddi gaar ah oo dhowr iyo labaatan xubnood ah oo madaxweynihii hor fariisteen waxay u sheegeen xaaladda meesha ay marayso waa wada hadleen asna wuxuu u muujiyey dabacsanaan iyo soo dhaweyn buu u muujiyey hase yeeshee go-aan kama dambeys a laslama meel dhegin marka waan sugaynaa marka waxa maaragtay ka dambeeya haddii aan
waa tahay mudane madaxweyne barnaamijkan intaan ku guda jirno waxaa jira dhanka kale akhristayaashana nagu xidhan ayaa waxay kugu weydiin doonaan su-aalo dhinaca emailka aynu ugu soo direen kol hore aan ku wargelinay in aad barnaamijkani aad marti ku tahay la hadal isha baydhaba intaanu su-aalahaan u gudagelin waxaan jeclaan lahaa inaan su-aal kale aan dhinac kale aan kaa weydiiyo dhowaan waxaa jiray war adigu aad ka tiri xaflad lagu dhaarinayay golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya oo aad baaq ugu dirtay xarakada al-shabaab dadka intooda badan waxay ku wareersan yihiin baaqaasi madaxweynaha ma wuxuu ku wajahan yahay hogaamiyaasha mise wuxuu ku wajahan yahay dhalinyarada u dagaalamaysa xarakada marka adoo raalli ah waxaan jeclaan lahaynay dadweynaha ku dhegaysanaya in aad mar labaad u jilciso waxa uu ahaa baaqaasi
ramatashil ayaa wuxuu u kasay sidii aan u hadlay si aan ahayn ayaa u fasiray waana naqaanaa cidda ayaga samaysay waxaa sayto waa cadowga koonfur galbeed waa cadowga ummadda koonfur galbeed waa cadowga horumarka ummadda koonfur galbeed waa maaragtay runtii waxa weeye waa cadow baan u aqoonsanaynaa waan u aragnay erey aanan dhihin buu meesha kusoo qoray halkudeg ugu dhigay amase hordhaa ugu dhigay marka haddana waxaan leeyahay warkii maalintaas aan eri oo ahaa waxaan baab u jeedinay annaga cid allaale cidii kasoo horjeedo mabda ahaan fasalka lixda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya iyo qaab dhismeedka dawladda sida loo dhisay cid alle cidii wax ka qabtaa ayaan baab u jeedinay annaga hadday shabaab yihiin hadday kuwo kaleeto maaragtay oo oo maaragtay meelaha joojooga deerqaateel ay yihiin haddii kuwo kale meel kale maaragtay oo meelaha sayto dib maxaa la yidhahda banaadir banaadir iyo meelaha maaragtay iska qaraabanaya ay yihiin cid kasta oo wax ka qabta ayaan u jeedinay baaqa oo leenahay waxaan diyaar u nahay ciddii ogol in lala hadlo inaan la hadlayno soo dhaweynayno ancinayno ayaan baaq baaqkaas buu ahaa shabaab waa qolo jirta waayo waa ognahay dhibkeeda leh waa la soconaa waxaan ku niri ayadana dhalinyarada deegaanka lixda gobaa marka horeba annaga ha ku dhegeen oo ahaa u dhalatay oo diyaarku ah inay ummadooda wax la qabsadaan oo tanaasu ka tanaasulaya fikirka hadda ay maaragtay hawsha ay ku jiraan laba gacmood baan kusoo dhaweyneynaa dhaqan celin baan u samayneynaa maxaa la yidhaahdaa si ay uga qayb qaataan dib u dhiska dalka marka arrintaas sidaas bay ahayd haddana waan ku celnaa mar labaad waxaan ugu baaqaynaa shacbi weynaha ku dhaqan ama u dhashay oo ma degan lixda gobol meel kastaba ha joogee ciddii wax ka qabtaa koonfur galbeed dhismaheedii ama maamulkeedii siduu ka socday siduu kasoo bilowday waxaan diyaar u nahay inaan la galno wadahadal in aan qancino in maaragtay wax alla waxay rabaan noo sheegtaan saan u midowno oo aan ugu midowno sugidda amniga dalka aan ugu midowno dib u dhiska dalka aan ugu midowno horumarinta dalka dadkeena iyo dalkeeni isla markaasna aan u tiirino dawladda dhexe oo ah dawlad federaal ah annagana aan ka mid nahay dawladda federaalka marka haddii annagaa midowno oo annaga adkaano oo annaga horumar amni aan samayno horumar maaragtay dhaqaalo aan samayno horumar bulsho aan samayno yaa dawladdana waxay noqonaysaa dawlad adag bay noqonaysaa marka dhankeena inaan ka tiirina rabnaa inaan ka dumina ma rabno marka arrinta sidaas un bay ahayd haddana sidaasaan u jeedinaynaa marka annaga mabda-eena waxa weeye waajib heshiisiin dadkeena waxa weeye waajib heshiisiin horumarkeenana waxa weeye dib u heshiisiin weye marka sidaa daraaddeed wax weliba waxaan ku horumarinaynaa dib u heshiisiintaan ku horumarinaynaa wadahadalkaan ku horumarinaynaa wadatashigaan ku horumarinaynaa marka gogosheena ayay ahayd gogol wadatashi iyo gogol dib u heshiisiin taasoo ka dhalatay in dawladdan ka soo baxdo marka mabaadidii ayada ahayd baan dhiirigelinaynaa dhiirigelinaynaa insha allahu tacaala waana ka guulaysanaynaa haddii alla waayo annaga ciidan hubaysan ma lihin shacabka iyada noo ah rabitaankiisa iyada noo ah fikirkiisa iyada noo ah dhaqaalihiisa dhaqaalo noo ah maxaa la yidhaahdaa taakuleyntooda taakuleen noo ah dhiirigelintooda dhiirigelin noo ah markii annaga shacabkaana doortay si cad oo daraar cad ah ayuu ayu ayuu nagu doortay noo doortay nagu doortay marka shacabkaan u adeegeynaa siyaasadiisa ku tarjumaynaa wuxuu rabaan samaynaynaa meesha aan ku tiirsanahay allahina awoodto ka sokow waa shacabkeeni siyaasadiisa inaan dhaqangelino oon rabitaankiisa fulino aan ku hogaamino ayaa go-aankanaga isu soo jiidno walaalayno shacbiga ku nool lixda gobol oo ah soomaali oo dhan waaye reer ka maqan dhuus ka maqan biso ka maqan soomaaliyeed ma jirto lixda gobol waa lagu wada degan yahay ma aha sida gobolada qaar oo kaleeto ma ahan oo ummadii ilaahay abuurtay ee soomaaliyeed oo dhan baa wada degdan marka hal qabiil maaha laba maaha saddex maaha afar maaha shanta qiimooda hadda soomaalida wax ku wada- wax ku wadaagto oo dhan baa ku sun ayaa wada degan marka insha allah nasiib weyn baan leenahay in midnimada soomaaliya meesha aan ka bilowno annagana horteeda aan ka noqono waa tahay madaxweyne waxaan u gudbaynaa iminka su-aalaha ay kusoo weydiinayaan een, dadyowga qaar ka mid ah dadka aad madaxweynaha u tahay ee koonfur galbeed su-aasha ugu horeysa haddaan ku hormaro waxa uu ku bilaabay magaciisa injineer axmed mucalim cali marka hore waxaan salaamayaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane madoobe nuunow maxamed salaan kadib su-aasha aan weydiinayo waxay tahay ayuu leeyahay een, akhristahani arrimaha dib u heshiisiyiinta guddi la sameeyey ee hawshaasi loo xilsaaray ma jiraan haddii aan la samayn ma ku tala jirtaa mudane madaxweyne in aad samayso guddigaasi si wixii wadahadal lagu gaari karo wadahadal la iskugu dayo inta aan la gaarin dib u xurayn guud su-aasha labaad wuxuu leeyahay isla akhristahani waxaan ognahay in deegaanka koonfur galbeed meelo ka mid ah ay joogaan kooxaha nabaddiidka ah qayb ka mid ahna ay sh- ay iminka sh- een, sheegteen maamullo haddaba ma ku wargelisay mana ka codsatay golaha guurtida ee koonfur galbeed soomaaliya in qabiil kasta oo kasoo jeeda koonfur galbeed yacni la weydiiyo amba laga codsado inuu yacni keeno ciidamo een, ka shaqeeya amba ma- ku shaqeeya magaca dowlad goboleedka koonfur galbeed madaxweyne haye
runtii waxa weeye waan salaamayaa n walaalkay axmed ibraahim cali xasan aad baan arimahan u arkay anigadaas ka maqalna si aan u gudbo jawaabta su-aasha runta sheegay haddana waan ku celinayaa dowladeena waa dowlad bulshisay waxaad ka garan kartaan aniga baydhabo baydhabo deegaan ahaan dadka aan ka dhashay aad bay ugu yaryihiin maaa dabaraha aan ka dhashay aad bay ugu yaryihiin waxaa isugu yimid ilaa iyo baa isugu timid meeshaas iyo maaragtay waa kuwa degana kuwa aan deganeenba intoodiba anoon ciidan wadan hub wadan oo maaragtay een, een, oon ii joogin baydhabo gudaheeda ayaa waxay ii doorteen inaan hogaamiyo taas waxaa daliil u ah inay dadka rabaan nabad inay rabaan dib u heshiisiin inayn diyaar u ahaan qof markii awa caroodo oo maaragtay tignitka u yeeran karo amana ama ama baawar sheegan karo inaan inaan la rabin ayaa caddaynaysaa midaas ayada ah saa daraaddeed waxaan marka een, u horseedaya waxa weeye een, howlaha dib u heshiisiinta taas marka waxaa daliil u ah in ah, xukuumadayda wasaaro dib u heshiisiin baa ku jirta isla markaasna commission baa jira la yidhaahdo dib u heshiisiinta baa jira marka taasaa daliil u ah dawaadideen inay tahay mid dib u heshiisiin ay ku bilaabatay haddana ku dhammaanayso Een, haddii aan idhaahdo na- dadka nabadiidka ah een, iyo maaragtay een, ah, siyaasiyan iyo adni ahaanba horjoogo ee mabda ah ee gobolada jooga runtii waxa weeye ayaga laftoodii kama marna in marka u horeyso loo gacan haatiyo Een, ah, ciidan waa yeelanaynaa insha allahu tacaala Een, ciidankana wuxuu noqon doonaa ciidan boolis ayuu noqon doonaa ciidan wuxuu noqon doonaa maaragtay een, amniga nabadgelyo een, uu ka shaqeeyo ayuu noqon doonaa ciidan shacabka ka yimid buu noqon doonaa ciidan ciidamada qaranka ka barbar shaqeeya ayuu noqon doonaa insha allahu waana diyaarinaynaa beelaha degan lixda gobol oo dhanna waa ku midoobayaan ciidankaasito si saami ah oo maaragtay oo miisaan leh ayayna ugu soo qaybgalayaan insha allah
akhristaha een, ee, su-aasha labaad een, een soo weydiiyey magaciisa wuxuu ku sheegay xasay samow oo jooga dalka norway marka hore waxaan salaamayaa madaxweyne madoobe nuunow waana ugu hambalyeynayaa doorashadii madaxweyne iyo guulihii dowladdiisa ay gaartay intii ay dhisnayd waxaan n madaxweyne waan i waa ii farxad in aan maanta fursad u helno in aan su-aal kugu weydiiyo su-aashaydu waxay tahay muxuu yahay qorshaha dowlad goboleedka boqolka maalmood ee soo socda
arrintii wax horey su-aal aada u wanaagsan oo meesha ku jirta waaye horta marka u horeyso aniga waxaa ii doortay saddexdii bishii maarso waxaana ii baariyey toddobada bishii maarso toddobada bisha abrilna waxaan baariyay gabareedkayga n t t g oo tirada badneed waa soddon casho gudahood maanta waxaa jira waxa weeye ama dowladayda ay jirtaa soddon iyo afar casho oo maantii ah soddon iyo afartaas casho markii la miisaamo waxqabadkii waa muuqda runtii wax muuqda oo bulshada raalli ka tahay tallaabo ayaan qaadnay boqolka maalmoodna way ku jirtaa soddonka soddonka casho way ku jiraan markii runta aan idin sheego ilaa hadda waxaan diyaarinay xarun madaxtooyo oo maaragtay ayaan diyaarinay oo dib u habeen ku sameynay oo dayactirnay oo qalabaynteedii wixii boorkii baa ku dhegan calankii jamhuuriyadda calankii dowlad goboleedka meesha ku taagan hoolkii shirarka golaha wasiirada oo shirkoodii labaad aan qabanay shalay ayaa maaragtay ayaa gaa ayaa diyaarinay xafiiska madaxweynaha iyo rageenka iyo wasiirada qaar baa maaragtay la diyaarinaya marka tallaabada kale waxay ahayd inaan burbud qorshaysanay barnaamij loogu magacdareey aan isku tashano annaga annaga aan isku tashano yaanan dhinacyada fiirin annaga aan isku tashano barnaamijka yidhaahda ayaan diyaariyey barnaamijkaas isaga ah shacabkaan u jeedinay waa inala qaateen durbo waxaan bilownay madaxtooyadii qaranka oo dowladii hore dhistay burburtay dhulka taallo qaar ka mid ahna maaragtay oo dayactir u baahan inaan maaragtay si iskaa wax u qabso isku tashi ah aan ku dayactirno ayaan ku bilownay waxaan jeclahay boqolka maalmood gudahooda madaxtooye qaran ayagoo ah in dowladeena ay fariisato meeshaas haddii aan la idmo madaxa qarankan aan kusoo dhaweyno iyo iyo soomaalida kaleeto iyo beesha caalamkada marka waxyaabaha ugu horeeya aan qabanayna ay kamid tahay waxaa boqolka maalmood waxyaabaha aan qabanayna waxaa kamid ah dhamaystirka dhismaha dowladda oo ugu horeysa dhamaystirka xukuumadda in xukuumadda ay hesho xarun ama xafiisyo ay helaan wasaaradaha doorka ah ay fariistaan oo loo qalabeeyo shaqaalo ku filanna ay qortaan oo maaragtay ay ku howlgalaan waxyaabaha ku xoga waxaa kamid ah kaleeto aan qabanayn haddii aan la idmo waad ogsoontihinoo annaga laba aqal baan maaragtay dastuurkeena u dhigayaa aqalka odayaasha iyo aqalka baarlamaanka wakiilada ah aqalka odayaasha wuu dhisan yahay hawsha ayagaa wada baawarkii o dhan hadda sharcigeed ayagaa haysta waxaa maalmaha soo socda bilaabaynaa xulidda baarlamaankii ama aqalkii wakiilada ayaa la bilaabayaa boqol iyo konton iyo shan xildhibaan baa maaragtay lixda gobol yeelanayaan ayagana howlgalkoodii bay bilaabayaan waxaa la diyaarin doonaa deegaanadoodii iyo xarumihii ay ku shaqeyn lahaayeen sidaas si lamid ah xukuumadda qorshaheedii waxaa ku jira waxa weeye wasaarad weliba hawsheeda inay qabsato ummaddu adeegto marku horeyso inaan soo booqano gobolada bay iyo bakool maxaa yidhaha bakool gedo iyo shabeellada hoose meelaha hadda aan tegi karno oo shacabkeenanu diyaar noogu yahay inaan soo booqdo oon tagno xukuumaddeena soo booqato isla markaasna waxaa qorshaheena ku jiraa inaan dhisno maamuladii gobolada iyo degmooyinka inaan diyaarino oo dhisno oo dhisno shacabka shacabkana ay soo deertaan waxaa kaloo maaragtay qorshaheena uu ku jiraa ciidankii in la diyaariyo oo maaragtay ciidan dhamaystirin oo qalabkiisii u dhan yahay aan maaragtay aan diyaarino haddii aan idno oo ciidankii dowlad goboleedka ah waxaa kaloo maaragtay qorshaheena uu ku jiraa booqashooyin inaan sameyno oo maaragtay wadamada dariska ugu horeeya iyo dowlad goboleedyo kaleeto oo durbo cazimad maaragtay noo noo fidiyey oo noo ballan qaaday oo yidhaahdeen diyaar baan ga nahay inaan idin cazino oo idin martiqaadno sidaas ka nimid ah qorshaheena wuxuu ku jiraa xukuumadda dowladda dhexe ee federaalka inaan wadahadal la galno oo la fariisano si aan ugu wada hadalno sidii maaragtay dastuurka loo tashgelin lahaa loo raaci lahaa dastuurka qaranka waayo dastuurka qaranka wuxuu qeexayaa dowlad goboleedyada waajibaadkoodii iyo xuquuqdoodii iyo dowladda dhexe waajibaadkeedii ayuu kala qeexayaa marka waxay noqonaysaa inaan ku wada hadalno maamulka gobol i degmo dowlad goboleedka inay yeelanayso maamulka ay samaysanayso dowlad goboleedka in boolis yeelanayso dowlad goboleedka in ciidamada amniga deegaanka ayaga maar samaysanayaan canshuurteedii inta dastuurka ogolaya in ayaga qaadanayso saamiga dowladana ay maaragtay iska bixinayso waxaa kaloo maaragtay dastuurka dhigayaa hantida maguursada ah ee waxaa iskale dowlad goboleedka ayaa iskale wixii qaranku markaasito uusan gaar u lahayn ama hay-adihiisi gaarka ah oo dastuurka sida uu qabo marka waxaas oo dhan in maaragtay dowlad goboleedka ay la wareegaan waxay ka horan tahay in xukuumadda dhexe iyo annaga inaan wada fariisano oo wada hadalno isfahano ayay ka horan tahay marka taas ogaas oo dhan ayaanagu walxaaraynaa ayaan rabnaa dhegaystayaal waxaa sidoo kale xusid inaga mudan intaan barnaamijkan ku guda jirno amba inaan idiin xasuusano ay ta- ay ay muhiim tahay inaad barnaamijkaani sidoo kale aad ka dhegaysan kartaan warbaahinada daafeed iyo baydhaba media Een, mudan madaxweyne su-aasha akristahani kale wuxuu magaciisa ku sheegay cabdisalaam sayid cali cusmaan wuxuu leeyahay een, mudane madaxweyne madoobe nuunow maxamed waa ku salaamay salaan kadib in aad madaxweynaha lixda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya aad tahay shaki kuma jiro waanu ictiraafsannahay taasi waxaa caddeen u ah ayuu leeyahay doorashadii xalaasha ahayd ee magaalada baydhabo ay kugu doorteen dhammaan ergooyinka ka kala socda lixda gobol su-aashayda waxay tahay ayuu leeyahay een, mala ma jirtaa amba m- een, ma la samaysay xiriiro gobolada kale ee lixda gobol ka ka tirsan marka laga reebo gobolka bay aad ku sugan tahay shanta gobol kale ma jirtaa xiriir aad la leedahay amba aad la samaysay
runtii waxaa weeye horta aad iyo aad bay ugu mahadsan yahay walaalkii abdisalaan waxaad ogsoon tihiin dadka halkaan isugu yimid waxay kala yimaadeen lixda gobol ayagoo ergo ah horta marka u horeysa ninka xiriiranayay odayaasha dhaqanka dhigay gubasha iyo beelaha kaleeto oo gobolada dega anaa ahaa ninka xiriiranayay anay ii wakiisheen dadka intiisa badan dad arrimo aan la sameeyey sidaas maaragtay oo aan gaarsay invitationkii odayaasha kadibna saas ku yimid jidka bay u badnaayeen intii aniga aan noqday mas-uuliyaddana oo aan qaaday mas-uuliyaddana dee dhinac kalena ay doortay oo dadka kala yimid gobolada matalaya ba ay doorteen intii marka aan la wareegay mas-uuliyadda dad badan baan hore la sameeyey gabadda jooga hore la sameynay boqol saas oo kale shibal laba hoose habeen maalin ayaan wada hadalnaa maxaa la yidhaahdaa jubbada dhexe eh, iyo jubbada hoose dhammaan dadka jooga waxay taageersan yihiin lixda gobol ay taageersan yihiin runtii waxa weeye rabitaan shacbi oo saan ku midaysan am- een, ama ha joogaano gudaha ama dibidda ha jiraan oo jaaliidaha ha ka mid ahaadaano ummaddan niyaddeeda waa isku xiran tahay rabitaankeeda waa mid een, taariikhiyan tan oo kalena ma soo marin dhammaantoodna waxaa daliil u ah wada xiriirkeenii iyo raalli ka ahaanshaha lixda gobol waxaad ka garan kartaa oo daliil u ah dadka jooga dalka dibiddiisa iyo gudihiisa banaanbaxyada iyo taageerada ay sameeyaan ayaa runtii ayaa tusaale loo soo qaadan karaa waa dowlad goboleedkii ugu taageerada badnaa weeye ama badneed waaye anteeda dhisay oon aqaano runtii marka taas waxaa weeye waa joogto waxaanu rabnaaba safar inaan ku tagno meelaha qaar haddii aan la idmo
waa tahay mudane madaxweyne barnaamijkeenii gabagabo ayuu marayaa dabcan su-aalaha ay kusoo weydiinayaan dhammaan dadyowga aada madaxweynaha u tahay ee koonfur galbeed halkan kuma soo koobi karno aad ayay u fara badan yihiin su-aasheen ugu dambaysa waxay tahay ay ku weydiinayaan dhinaca warbaahinta isha baydhaba daafeed iyo baydhaba media ayaa waxay u dhacaysaa sida tan mudane madaxweyne marka aad wakti hesho amba aad ka faraaqo tahay howlaha guud aada ummadda u hayso maxaad jeceshahay inta badan amba hobbigaaga uu yahay
runtii waxa weeye marka u horeysa waxa weeye annaga waxaan rabnaa shacbigan tirada badan oo ku nool lixda gobol oo ah shacbi dulman oo shacbi in badan xuquuqdooda la duudsiyey shacbi wax qabanaya ah shacbi maaragtay la gumaystay la gumaystay ahaa ama qaran ha lagu gumaysto ama qori ha lagu gumaysto ama maskaxi ha loo gumaysto oo runtii waxa weeye ugu soo hoomeen kusoo qamaamay dhulkoodii oo u ooman inay helaan nidaam iyo kala dambeyn u ooman inay helaan cadaalad u ooman inay helaan horumar u ooman inay helaan waxbarasho u ooman inay helaan maxaa yidhahda caafimaad u ooman inay helaan diin nadiif ah runtii u ooman inay helaan isgaarsiin jidid iyo maaragtay garoomo inay helaan u ooman in dadkaasayto rabitaankoodii marka u horeyso aan dhaqangelino oo ah in dhidibada aan u aasno dawlad iyo nidaam ay ummadaas yeeshaan si ay u gaaraan aayahooda qodobka ugu horeeyo ama waxyaalaha ugu horeeyo aan danaynayo aniga amasena mabda-iyaan aan isleeyahay waxa weeye taas weeye marka u horeyso marka aan dhidibada u aasnana inaan maaragtay dadkii wacyigelin u sameyno oo dadkii rabitaankoodii iyo danahooda aan u tilmaano rabitaankooda aan ku hogaamino ooay ku xuroodaan maskax ahaan u xuroodaan ay u xuroodaan aqoon ahaan u xuroodaan ay u xuroodaan maxaa la yidhaahdaa nidaam ahaan inay u xuruuraan oo ay maaragtay fahmaan xaqa ay leeyihiin iyo midka laga leeyahay oo lagu leeyahayba marka taas waa maaragtay waxyaabaa annaga yoolkeena awaaye heerkaas markaan gaarsiino waan hubnaa in ayaga danahoodii marka aadayaan ay danahooda qabsanayaan ciday doonaan dooranayaan ciday doonaan diidayaan mabda-iyan waxa ayaga rabaan inay u horseedayaan ayaan aaminsanahay marka si ay ugaan u gartaan waxa danta u ah waa inaan maaragtay rabitaanka haddeerta ay waxay isku raaceen aan u dhaqangelinaa oo maaragtay wadda cadil aan maaragtay aan ku hogaaminaa insha allah mar kale madaxweyne madaxda soomaaliyeed amba madax walba meel walba ha amba ha ka ahaato amba soomaaliya amba caalamka kale madaxda kale marka ay faraaqada leeyihiin wax un bay ku mashquulaan amba ha noqdo wax akrin amba ha noqdo dhan kale hobbigaagu adigu marka aad faraaqa aad ka leedahay amba aad aadan ku jirin shaqada guud aadan ku jirin waktigaaga adigu ku gaarka ah inta badan maxaad aad u danaysaa aad jeceshahay aad ku bixisaa
runta waxa weeye horta aniga haddii aad qaaribnimada nololadkayga aada fiirisa aniga waxaan ahaa nin kaadir ah oo kusoo barbaaray kaadirnimo oo culunta ugu weyn aniga aan bartayna waa cilmi bulshadaas runtii culunta bulshada ayaan bartay hobbigaygana waxa weeye bulshadaas inaan la noolaado oo la sheekaysto oo dhex fadhiyo oon isku weyneynin oo markii waktigayga oo dhanna ayaga booqashadoodii iyo la sheekaysigoodii iyo jooralistoodiisa aniga aan u ogaado inaa iyagu ku dhex jiro oo hubigaya ah ma ahii qof meel isku xiro ma ahii qof maaragtay hawlo kaleeto bulshayda ahaadoo bulshada inaan la wadaago hadday cayaarayaan hadday maaragtay heesayaan iyo hadday majaalisayaan hadday wax qabanayaanba bulshadaas inaan ku dhex jiro ayaa hubigayga ah kaasaana runtii aan kusoo barbaaray kaasaana jecelahay runtii
dhegeystayaal wuxuu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane madoobe nuunow maxamed oo marti ku ahaa barnaamijka la hadal isha baydhaba mudane madaxweyne waa mahadsan tahay
aada umaadsantahay waa walaasha sidoo kale dhegaystayaal barnaamijkani waxaad ka dhegaysan kartaan warbaahinada baydhaba media iyo daafeed oo si toos ah wada shaqayn dhanka mediaha nagala dhexaysa intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkani barnaamij la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo nabaadiini nooli kulan